soobaxay gaadiid iyo isaalad military iyo qoryo ayaa lagu qabsaday ayaa lagu qabsaday oo qabseen nimanka nabadiidka ah caadiliinta ah maalin dhow taasoo ka dhacday laanta buuro marka baaritaan ayaa socdo saraakiishii meesha joogay ee ciidanka xukumayna waa loo wacay waa loo yeeray gaar ahaan taliigeenkii hawshaasi iyo amada ciidankaasi markaasi xukumayay oo goobta ku sugnaa asiga ayaa hadda la hayaa oo xiran oo su-aalo la weydiinaya waan gartay marka sababta loogu yeeray ee loo xiray su-aalaha loo weydiinaya maxay tahay maadaama weerarada shabaabka la yaqaan inay meel walba weeraraan xarumihii amisom weerareen xarumihii dowladda weerareen bal mag ninkaas sababta loo xiray maxay tahay shiine sababta loo xiray markaan ku xaqiijiyo annaga waxa waaye dadka matelnaa gobolka inuu hagaago ciidamada militariga iyo ciidanka nisa oo howl shaqo shaqo qaran ah ee dalka iyo dadkaba dan u ah ayay ka hayaan siyaasiyiintii iyo dadkii gobolka ka shaqaynayay iyo dadkii gobolka kasoo jeeday iyo dadkii xiriirka kasoo qabtay iyo kuwo xiriirka haya haddaanu nahayna gobolkan inuu hagaago un baan rabnaa waan diyaar u nahay waxaa jirto marka dagaal hadduu dhaco oo xabad la sweedaarsado oo ama ay annaga aan qaadno ama ada ay qaadaan nimanka nabadiidka ay soo qaadaan waa wax iska normal ah oo dhici jiri oona dhaco meel walbana ka dhaca dunida marka tani way ka duwaneen wixii dhici jiri waxaan ku xaqiijinaynaa oo ade aniga dadkii mas-uuliyada naga saaran xaqiiqada sheegno siday waxay yihiin meeshay laftii qorsantahay aan sheegno waa xaqa uleenahay waanu ku cadaynayo hadda waxaa dhacday wixii dhici jiro dagaalkii dhici jiri wax lagu qabsi way ka duwaneed baabuur wadag istaaran oo inta lawada kiciyo furayaalka ay ka taagan yihiin ciidankii qaar la fasaxay qaarne maxaan ku yidhaahdaa inta jaarlasi la yiri iska raaxaysto shabaabaa soo galay baabuurtii ay kacaysteen qoryihii ay qaateen rasaasti baqaarkii rasaastaa furnayo oo waa laga tegay asoo furan inta la yimid rasaasti lagala baxay qoryihii qaarkood tiirsan oo baqaar ku tiirsan qaatay baabuurtii furarka taagiyihiin ayaa lawada kaxayso darawaliin loo soo diyaarsaday marka macnaha wax waa la iska qabsan karaa xabadna way dhici kartaa laakiin in ciidan dan oo guutashanaa la yidhaahdo oo mataqaanaa gobolkaasi indhihiisa ah in muddo aanan ka shaqaynay in mataqaanaa hal mar baabuurtii iyo rasaastii iyo agabkii iyo qoryihii la qaato waxaa waaye digsiga maxaa karka ka keenaan maqli jira waxa waaye tugunaa jiro tugunkaas ayaa la baarayaa baaritaankaas ayaa lagu samaynayaa dadkii saraakiil ahaa ee meesha ku sugnaa ayaa qaarkood la hayaa iyaga ayaana mataqaanaa baaritaankaas oo ku socdaa waxaana la doonaya oo la rabaa in la ogaado oo maamulka iyo iyo guud ahaan dowlad goboleedkaba ay rabaa inay ogaadaan siday ku dhici kartaa in gaadiid intaas la kacso la wato qori la qaato meeshii agabkii istoorkiina mataqaanaa inta la galasasaalaata wax tugu keenayo marka kaas ayaa la doonaya in laga daba tago marka talicigeenkii goobta ayaa hadda la hayaa maadaama dhacdadaas ay dhacday kadib maadaama gobolka shabeellaha hoose ciidamo badan oo militari ay ku sugan yihiin bal maxaa ka dambeeyey maxaa tilaabaho la qaaday
waa mahadsan tahay nimankii ayaga ahaa nabadiidka ahaa ee ummadda jid jahdiidka ku noqday ee dawladda u diiday ee xasiloon u diiday waa lagu daba jiraa baabuurtii ay qabsadeenna waxay la aadeen deegaanka awdiidle ee degmada awdiidle dadka deegaanka ayaad kasii wareysan kartaan gaadiidkii ay qabsadeen waxay la aadeen awdiidle waana lagu daba jiraa awdiidlena sida ugu dhaqsiyaha badan leh waa looga daba tagaya meel ma jirto qorshooda wuxuu yahay in mataqaanaa alaabtaas dib loo soo dhiciyo in wiilashii cadcadaaya meesha lagu laayana loo soo aaro in mataqaanaa cir dhulan lagala diriro hawsheeda way socotaa waana lagu jiraa waktigaan kula hadlaya